halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leennahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkayaga maanta oo aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin qoysas ku noolaa toban tuulo oo waqooyiga balcad ku yaala horeyna uga barakacay fatahaado bishii abril ee sanadkii hore ka dhacay deegaanadooda oo dib ugu noqday beerahoodii tabacna ku jira hay-adda maareynta musiibooyinka puntland oo sheegtay in deegaano badan oo ka tirsan puntland ay ka jiraan cunno yaraan iyo biyo yaraan waxaan warbixin idinkaga haynaa maxaa faa'iido ah oo dowladda soomaaliya ugu jira inay heshiis la saxiixato shirkado ka socda waddanka shiinaha wararkii qiimaha xoolaha oo maanta ka imaanaya magaalada ceerigaabo iyo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ayaad barnaamijka ku maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warka maanta waxaa inoo akhrinayaa maxamed xaashi tawakal
hay-adda maareynta musiibooyinka puntland ee hadma ayaa sheegtay in deegaanada puntland ay fooda geliyeen abaar kale oo si toosa u saameysay ilaa lixdan iyo shan kun oo qoys oo u baahan cunto iyo biyo cabdulaahi cabdiraxmaan cayrow maareeyaha hay-addaas waxa uu raadiyow erga u sheegay in deegaano ka mida gobolada bari xeebaha nugaal iyo dhulka howdka ah ee gobolka sool ay abaartii si wanaagsan u roobsadeen dad badanna ay u hayaameen balse inta kale ee deegaanada puntland aysan roobabku ka diin oo daaqsin uusan ka jirin fuustada haddaan ku idhaahdo isoo celcelis tuulooyinkeeda labaatan iyo toddoba dollar bay ka joogtaa ma qaadan karaysaa ma qaadan karaysaanin mana aqbalaysaani siddeed boqol booyadda soddonka litir ee soddonka fuusto qaada laga siinaya kun iyo laba boqol baa meelaha qaarkood laga siinaya sababtoo waa jidxumo fogaan iyo ceelkoo ka fog hal ceel bay leedahay oo laga dhaamiyo booydaba ka dhaansan karto sideedaba marka waxyaalo badan oo factora baa jira oo abaarta caawinaya ta labaad waxa weye roobka deyrta waa la yaraaday oo waa la waayay kow diraac baynu gelinaa iyaduna waa saddex bilood tii horena maxay xagaana waan soo marro saddex bilood ba dayrtii waa ka maqnaatay oo saddex bilood bay ahayd diraacdii baa la gelaya oo iyaduna saddex bilood sagaal bilood waay sagaalka marka hadda markaynu eegno ilaa afar bilood ilaa abril laga gaaro roobka ilaahay markuu rabu shubaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay waan ka rajaynaynaa inuu shubo xilli dhow laakiin sida xilliga aynu ku xisaabtanno guga la eego waxa weeye abril buu gaaraya aakhirkeeda ilaa abril aakhirkeeda ilaa maanta aynu joogno waa four months afar bilood marka taasa waxay ku tusaysaa wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee soomaaliya ayaa sheegtay inay wadaan qorshe lagu horumarinayo in kalluunka uu suuqa galo oo kalluumaysatadu ay xeebaha kalluumaysiga ka soo baxa ay meelo badan u suuq geeyaan cabdulaahi bidhaan warsame wasiirka kalluumaysiga soomaaliya oo la hadlay raadiw ergi waxa uu sheegay in shirkadaha ajinabiga ee waddanka yimaada ay ka doorbidayaan in kalluumaysatadu ay ka caawiyaan sidii ay u horumarin lahaayeen suuqa kalluumaysiga soomaaliya
waxaan anigu haddeen muddo ka shaqaynaynay oo runtii aan rabnaa inaan muhiimadda noogu weynana ay tahay shirkad timaada oo ajanabiya aada uma danaynayno waase la macaamilaynaa markay timaado si aan uga faa'idaysano dhaqaalaha iyo iyo shaqaabuurkaba waxaan anaga danaynaynaa dadka soomaalida ah inaan u tababaro una caawino inay ka faa'idaystaan iyagoo kalluunka la soo baxaan oo iyagu iibgeeyaan halkay cid kale intay qaadan lahayd iibgeyn lahayd hawshaa waa wadnaa waxaan u samaynay tababaro badan waxaan u samaynay waxaan u qaybinay qaarkood doonyo yaryar inkastaanay ku filayn haddana kuwo kale aan u qaybin doonaa waxaan usoo wadnaa inaan qaboojiyayaal u keenno taraagyo qaboojiyayaal inaan u keenno oo meelaha aan wadooyinka lahayn ama aan suuqu ka jirin laga soo qaado magaalooyinka suuqu ka jira oo laga iibsanayo la keeno waxaan rabnaa inaan magaalada muqdisho oo kale dhowaan ka hirgelinno ka dhisno haddii ilaahay qadaro kawaan casri ah oo hadda kawaanada inoo dhisani runtii tamarteenna saas noqotayoo dee dad ku ganacsada awood male laakiin ma meel ku soo jeedanaysa ma aha marka kalluunka yaallo inaan kawaan casri ah oo dadka ku soo jeeda inay u soo jeestaan inay ka ganacsadaan kalluunka annaga waxaa muhiim noo ah in dadka soomaalidu ay ka faa'iidaystaan khayraadkooda badda ku jira la kobciyo wixii ay u baahan yihiin oo oo fasilitiesna aan annagu u fududayno waana ka wada shaqaynaa annaga iyo iskaashatooyinka iyo dadka ganacsatada ku jira hay-adaha kale oo waddanka soomaaliya caawiyo oo qaybta kalluumaysiga caawiyana waxaanu waxyaabo badan ka bedelay sida ay u macaamili jireen waxaanu bedelay si dadka soomaalida ah ee kalluumaysatada ah ay uga faa'iidaystaan awal waxaa jiri jiray inay ma garanaysaa lacagtaasu safarro iyo tababarro iyo shirariska ka dhammaato in loo wareejiyo lacagtaas dhaqaalaha ay bixiyaan qaarkood waa samaynay qaarka waa soo wadnaa in si la taaban karo ay uga faa'iidaystaan kalluumaysatada danyarta soomaaliyeed hay-adda yunisef ayaa ku boorisay xukuumadaha yurub inay ku heshiiyaan hab dowlad goboleedyadu ay u sii wadi karaan ilaalinta qaxootiga iyo muhaajiriinta kuwaasoo khatara la kulma marka ay timaado xuquuqda aas-aasiga ah iyo safarada khatarta ee tahriibka ay galaan waxaa lagu qiyaasay in ilaa afar boqol oo qaxooti ah iyo caruur u badan oo celcelis ahaan caruurtu ay gaarayaan ilaa sagaal iyo labaatan caruura ay maalintii yimaadaan xeebaha griiga talyaaniga iyo sbain dadkaas oo soo gaaray saddexdaas dal labadii toddobaad ee ugu horreysay bishan janawari dhegaystayaal warkii intaasay ku dhigaaciddii warka iyagu sheegay waxa ay ka dhagaysan karaan radio ergo o r g
hagaaga dhegaystayaal waxaad nagala socotaan raadiyaha ergo oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha kuwa haysta adeega internetkuna waxa ay sidoo kale booqan karaan mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g haddii aanu guda galno warbixinada aanu maanta idinkugu hayno barnaamijkayaga qoysas ku nool toban tuulo oo ka tirsan waqooyiga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe horeyna uga barakacay fatahaadda bishii abriil ee sanadkii hore ka dhacday deegaanadaas ayaa dib ugu noqday beerahoodii waxay hadda ku guda jiraan sidii beerahooda ay u tabcan lahaayeen warbixintan waxaa magaalada balcad ka soo diray wariyaha raadiyo ergo cabdulaahi maxamed xasan qoysas ku noolaa toban tuulo oo waqooyiga balcad ku yaal horeyna uga barakacay fatahaado bishii abriil ee sanadkii tegay ku dhufatay ayaa dib ugu noqday beerahoodii haddana tacab ku jira mukhtaar cali garaad waxa uu ku nool yahay tuulada saydiir oo degmada balcad u jirta soddon kilomitir waxa uu sheegay inuu horey uga barakacay deegaankiisa kadib fatahaaduu sameeyey webiga shabeelle hadda ayuu dib ugu soo laabtay tuulada kadib fatahaadii markii ay ka baxday mukhtaar waa aabbaha dhalay kow iyo toban carruura waxa uu raadiw ergu u sheegay inuusan awoodin xilligan inuu iska bixiyo qarashaadka ay beertiisu u baahan tahay sida abuur iyo cagaf beertiisa uu ku fasho mukhtaar wuxuu lahaa toddoba hegtar oo biyaha ka gooyeen bishii abriil ee sanadkii dhammaaday hadda wuxuu gacantiisa ku qodayaa beertiisa anaka waxaa ubaanaa magaceega mukhtaar cali garaad la dhahay anigoon tabar haysana maanta biyaha markayna soo galeen oo degmada balcad aan u qaxni haddana baarihii biyaha ka baxeen oo soo noqoni awood oon beer ku falana ma haysana abuuraan u baahannahay falidaan u baahannahay makiina ma awoodno waxaan awoodna male baarihina waa naga go-een dhar hataa ma qabno dhar iyo waxaan cunana ma haysana mukhtaar muddo toddoba bilood ah ayay barakac ku ahayeen degmada balcad oo ay ka soo noqdeen isaga iyo soddon qoys oo kale bishan janaayo bilowgeedii markii tuuladoodii iyo beertiisaba biyihii ka gureen biyaha webiga oo hadda hoos u dhacay iyo biyo xireenkii oo biyihii laga sii daayey ayaana keenay in goobihii biyaha ku jireen dib uga noqdaan xilligii fatahaadu dhacaysay ayuu sheegay in toddobada hegtarba u beernaayeen ayna ku yaaleen gelay sisin iyo digir beerta waxaa ku yili digiraa ku taali sisanaa ku taali geleyaa ku taali waa naga go-een meeladkii hataa biyaha naga galay haddaa beerihii biyaha kasoo baxeen meeladkii biyaha kasoo dirgideen haddaan imaani haddan awood maa inaan gacanaan ku faloynaa gacantii macnaha makiina oon ku falo ma haystay danta waxay u kalaft inaan gacanta ku falo isagoo dhaqaale ka badan labaatan milyan oo shilin soomaaliya ay kaga baxday wakhtigaas welina looga leeyahay lacagihii cagafta oo ka badan siddeed milyan oo shilin fatahaadii abriil dhacday waxay barakicin iyo godoomin ku samaysay tuulo balcad dhinaca waqooyi ka xiga hadda ayaana dhammaan dadkii tuulooyinkaasi deganaa dib ugu soo noqonayaan beerahoodii dadka dib ugu soo noqday waxaa ka mid ah saynab cali ciise waa hooyo haysata toddoba carruur ah waxay ku noqotay tuulada faydhuxul oo dhanka waqooyi ka xigta degmada balcad soddon kilomitirna u jirta waxay raadi u erge u sheegtay inay tuuladeedii dib ugu soo laabatay iyadoo rajaynaysa inay dib u bilowdo tacbashada beeraheeda waxaana barakacasha biyo ka soo baxay laba webi meesha la dhahaayo xabaad laysakodeeda waxay nagu jiraan biyahaas muddo sagaal bilooda soddon iyo shan maalmood camal ay naga sigsan yihiin wax badan aan kasoo gudubtay alxamdulila shukuro ilaahaan ku mahadihaynaa barakacaas rabbiga ayaa noo qadiray waxaan u barakacnay degmada balcad beerihii biyihii way ka sikadeen tacab baa hadda la joogaa waxaan ku tacbana ma haysano waxaan ku noolaanoo arsaqa haddina sii cunno intii beerihii laga tacbaayo ma haysano wax badan baa u baahannaha in laga soo gaaro oo cagaf noola raadsho reerkii naaga sii sokeeyo dhinacaas abuur baan u baahannahay cagaf baan u baahannahay daawoodhin baan u baahannahay raashin beeri intii laga tacbaayo aan sii kusii noolaana u baahannahay wax badan baa u baahannahay si degdega inuu ilaahay noogu sahlo seynab waxa ay sheegtay in fatahaadda ay saamaysay agab ay lahaayeen iyo wax soo saarkii beeraha oo ay sheegtay inay ku maarayn jirtay nolosha qoyskeeda oo ka kooban sagaal qof waxaa jira beeraley iyagu dayn helay oo hadda ku qodanaya beertooda cagaf cagaf waxaana ka mid ah idriis xasan cali waxa uu leeyahay afar hegtar waxa uu ku nool yahay tuulada buula xasey cagaf qodaysa beertiisa ayuu la daba socdaa abuur sisineed oo uu ku firdhinayo meeshay cagafta marto beerahayna faloobay rabaa aan saddex hegtar ah dafashta hal hegtarna biyaa iiga jiro hegtarkii waxaa kukacayso sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah saddex hegtar waxa waaye saddex milyan laba milyan iyo todoba boqol iyo sagaashan abuurkeeda waxaa keeda dibadda ii jirta dhinax keeda dadkina makiima waaye dibadday jirtaa dad kaleentoon agteeda jooga waa tabaaleysan yihiin waxaa la rabaa kanaalihii maanta biyaha fasahaadeen ah korqaadeen hadda kanaalihii waa duugmeen qodoobeyn oo rabaan dad iskaashtana ma haysta ani bishii boqol iyo konton doolar shirkadahaana lasoo dhigaa shirkadahaas mobil iga soo waca ama kaba igu soo rido saasaa ku biilanaa saddex hegtar ayuu hadda idris abuurayaa iyadoo weli hegtar kale biyihii ku sii jiraan oo aysan ka bixin isku duwaha wasaaradda beeraha ee hirshabelle ee degmada balcad nuur cismaan cafduub ayaa sheegay in bishan janaayo ay dib ugu soo noqdeen beerahoodii qoysas gaaraya saddex kun oo horay uga barakacay fatahaadii ku dhufatay tuulooyinka faydhuxul bulo barwaaqo saydiir bulo xaaji cali iyo bulo raqay wuxuu intaasi ku daray inay hadda matooro yaryar keeneen oo biyihii beeraha ay ku sii harsan yihiin ka bixinaya si beeralaydu wakhtigan uga faa'iidaystaan qoyaanka jira nuur cismaan cafduub waxa uu sidoo kale sheegay in dhammaan dadkan ay ahaayeen beeraley balse ay dhibaato ka soo gaartay fatahaadda baabi'isay dalagyadii u tacbanaa taasoo dhammaanba ay dhulka ku dareen wixii ay tacbanayeen jirto tuulada la yidhaahdo muki dheere bari waxaa ka soo dhaco fatahaadda ka soo baxdo keydka biyaha tuulada jameeca ka soo jabto muddo bilooyine waxay isdhex fadhiyaan ilaa mokay dheere bari tuulooyinka u dhexeeya oo ilaa dhowr iyo toban tuulee dadkaasoo dallagoodii meesha uu ku baaba'o xoolahoodii ay barakacaan guryahoodii dumaan dhibaatooyin badan fara badan ka soo gaarto waddooyinkii kanaaladii dallagii wax dhanba ay meesha ugu burburaan muddo bilooyin markay fadhiyaan kadib markay ka baxaan haddana waxaa la soo daayaa waxa la yidhahda keedki keedka biyaha dib loo soo daayaa adeeggii koro oo ay u adeega lahayn xawaaley dhinacaas waxaa gooya haddana keedki ma gudbi karaan dallagoodii markuu soo baxo haddana waxaa ku yimaado xilligii roobka mar walba dadkaas waxay ku jiraan baaba waxaana sabab u eh keydka biyaha kanaalka ka soo baxo oo ku soo dhaco webiga haddii aan kanaalkaas loo helin dayactir iyo carasaar fiican oon dadkaas laga difaacin waa dad ugu yaraan saddex kun ilaa iyo wax la mid ah oo ruux waay oo beerahoodii iyo oo ku barakaca iyo xoolahoodii waana dad soomaali dad foqore dad masaakiina beera ku noole meelay aadaan ma yaqaanaan waa tuulooyinkaasay u dhexeeyaan dadkaas waxay u baahan yihiin in awalan xil layska saaro tii soomaalinimo biyahaas laga xiro labada shabeelle noloshooda waxay ku xidhan tahay biyahaas dadkaasna barakacooda wuxuu ku jiraa biyahaas cabdulaahi maxamed xasan raadiw ergo balcad waa hagaaga dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkayaga ayaanu ku guda jirnaa markana ku soo dhowaada wararka qiimaha xoolaha waxaa gobolka sanaag gaar ahaan magaalada ceerigaabo ka soo diray wariyaha raadiyo ergo maxamed saalax
kuna wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo idinkaga imanaysa gobolka sanaag maanta waxaan ku eegaynaa sayladda xoolaha ee magaalada ceer gaabo qiimayaasha adhiga geela iyo weliba lo-da waa kan cabdikariin aadan jaamac oo ah mid ka mid a dilaalayda magaalada ceer gaabo oo inuu ka warramaya qiimayaasha xoolaha ee maanta maanta xooluhu waxa weeyaan way waa badnaayeen waa laiisanaya labada waa la iibsinayaa uu ariga ilaa shan boqol oo doolar ilaa lix boqol oo doolar ilaa toddoba boqol aa weeye markaas waa tahay haddii aan kala qaad qaadno ariga qaliinka loo iibsanayo heerkiisa koowaad imsaa la kala siisanaya ceer gaabo ceer gaabo neefkiisa koobaad waxaa la siistaa number onka ah ee sideed boqol oo doolar waa tahay kiisa labaad
toddoba boqol kiisa saddexaad
ka saddexaadna lix boqol waa tahay ma jiraa adhi dhaqaal loo iibsanayo hadday noqoto ido iyo sameeno oo kale
waa jiraan ido iyo sameeno oo kale dhaqaale loo iibsanayo konton doolar baa lakaa siistaa iyagana ilaa afartan ilaa soddon
waa tahay adhi dhoofa ma jiraa xilligan oo cergaabo la kala iibsanayo isagana saddex heer haddii aad sheegi karto waqtiyadii dhoofka waa magaca waa xogaa lama kala iibsado dhoofka
waa tahay dhinaca geela haddii aan aadno isaga bal ka waran geela daabaxa ama qaliinka loo iibsanayo
shilinka somalilan sideed milyan oo shilinka somalilan baa madaxdiisa tahay ma garatay waa tahay heerkiisa labaad ka labaad waa weyaan toddobaad ka lixaad kala saddexaadna waa lix
waa tahay geelu maanta ma badan yahay mise waa yar yahay
wallaahi niyo xooluhu waa yaraadeen meel dhaxaaba adduunka waa yaraadeen laakiinse wuu iska la iska helaa adigu waa la helaa mota waa ka la helaa waa tahay maxaa u sababaa u malaynaysaa yaraanta xoolaha saylada cergaab sabab waxaa waa xoolaha abaaraha dhacay walaa abaaraha dhacadeer oo magaranaysaa sameeyey oo magaranaysaa hantidii hore ay u yaraatay wixii wax yar hadda soo fufaya ay noqdeen
waa tahay xoolaha xaggee laga kala keenaa saylada cergaabo la keeno xoolahaas waxa laga keenaa galbeed waa laga keenaa ilaa burco waa kasoo guuraan oo geelaa kasoo guura oo waxa ka yimaada ka yimaadaa ilaa ilaa bari buu ka yimaadaa oo adigu tuulooyinka dhexinta ka sukaysa boosaaso ka sukaysa waa ka yimaadaa meelo dhaxaba waa ka yimaadaa labada dhinac labada dhinac markaas uga yimaada waa tahay saylada maanta aan joogno cergaabo tahay bal ka waran lo ma la keenay
loda waa la keenaa isaha waa la iibiya maxaa lagu kala gataa loda qaliinka ah saddexdeeda nooc ee ugu sarreeya waxaa lagu kala gataa sidee afar boqol oo doolar baa u sarreeya ilaa shan afar boqol oo doolar ilaa saddex boqol ilaa adigu laba boqol yaryar ugu hilbaha aan badan lahayn waa tahay hilibka ugu badan ee xoo laga isticmaalo ceergaabo ee aadka loo iibsado hadday noqoto xoolaha muxuu yahay
waa ari ari weye ariga ugu badan
ariga nooceebaa ugu badan la iibsadaya sanada ceergaabo laxda ugu badan iyo wankaa adigu dhoofka lala waayey weyn waa tahay geela iibsigiisa maxaa ugu badan oo geela loo iibsadaa
awrta awrtaa ugu badan geela iyo adigu geela dibdigeena wax u jaalaa awrtaa fasabasia
geela waxa ugu badan loo iibsadaa mandhoof ba mise waa dhaqaal mise waa daaba waa weeyaan waa dhaqa waxa weeyaan waa geela qaliin baa loo iibsadaa geela ugu badan
waa tahay lo-da markaan fiirino oo kale iyada inta ugu badan loo iibsada maxay tahay iyadana waa qaliin qaliin weeye seeradii jawaanka weeye
waa tahay aada ba umahadsantah
guud ahaana dhegaystayaal xubintii qiimaha xoolaha oo idinkaga imanaysay gobolka sanaag anigoo maxamed saalaxana idiin soo jeedinayey waanaga intaa tan iyo intaynu ku kulmi doono xubinta tan xigta nabadgelyo
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
raadiyo ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan hay-adda maareynta musiibooyinka ee maamulka puntland ee loo soo gaabiyo hadmo ayaa sheegtay in lixdan iyo shan kun oo qoys oo ku nool deegaanada puntland ay hayso cunno yaraan iyo biyo yaraan maareeyaha hay-adda cabdulaahi cabdiraxmaan cayrow ayaa raadiyo ergo u sheegay in gobollo ka tirsan puntland oo aanay roobabku si fiican uga da-in iyo kuwii ay ka da-een dadka ku noolba ay u baahan yihiin in gargaar ay helaan wuxuu ka hadlay hay-ado maxalli ah iyo kuwo caalami ah oo halkaas lacago iyo cunno siin jiray dadka reer miyiga ah oo joojiyey howlihii ay halkaa ka hayeen cayrow ayaa xusay in aysan jirin wax qorsho ah oo ay ugu diyaargaroobayaan in xaalad abaar ay ka dhacdo deegaanada puntland wariyaha raadiyo ergo ee magaalada garowe cabdiraxmaan maxamed xaaji ayuu u waramay roobabkii dayrtu horta aad bay u hooseeyeen marka guud ahaan laysu geegeeyo dalka dhammaantiis waxaan odhan karaa haddii laysu celceliyo boqolkiiba konton ma dhamma inta roobka ka da-ay guud ahaan dhulka bariga ah roobka ka da-ay wuu yaraa haddii laga bilaabo maaragtay nugaasha markaa ka gudubtid oo u gudubtid dhinacaas sunujeef aada gaartid ilaa laga tago caluula qandala isku shuban waxaas oo dhan ereyooyinkaas roob shuuxa ama u badan iyo hogol hogol googo-an ayaa ka da-ay dadkuna meelaha wax ka da-een aada bay isugu ururiyeen markiiba waa laga leefay sidaa darteed marka waxa weeye dhulka qaybo badanna horay roob ugama diin haddeer waxaan bishii hadda ilaa bishaan hadda aynu ku jirro labadeedii saddexdeedii sahan baa lagu soo maray iyo bishii hore aakhirkeedii degaanka oo dhan la eegayay xaaladdu sida ay tahay dhulku marka wuxuu isugu jiraa dhul gugii hore seejiyey dayrtuna ayan ku di'in dhul dayrtu seejisay laakiin gugii hore lahaa dhul aan dayrtu ku da-day buu isugu jiraa dhulku marka waa qaybsan yahay dhulkaa marka weli abaar baa dhul ku jiraa macnaheedu weeye kii wax helayna waa yaryahay dhulka roobka wuxuu ugu roonaa wixii adigu buurtinle korka xigo hawdkaa shisha ilaa reseefka ayaa roobka xoogaa ku fiicnaa inta kale roob hadeer la sheego meldiin haddaan example kuu siiyo xoolihii hawdkan deganaa nugaasha maanta waxay jiraan in laascaano shishadeeda iyo dhulka shisheeyo ari cadaya ayay jiraan halkaa ayaa loo raray oo xoolihii daaq u doonteen sidaas maaragtay ayaa ku tusaysa roobkusi yaraantiisa iyo hadda hawdkana waa dhulka laisleeyahay waa u roonaa meelaha xeebaha ah dhowaan bishii hadda dhammaato dicember awalkeedii baa wax ka da-da-een aan badnayn oo iyadana dadkiibaa isugu ururay oo waxaaba laga yaabaa inay abaar labaad samayso maxaa yeelay markii xooluhu cuntada ka dhammaystaan meesha way ku dhimanayaan meel kale ay u guuraano daaqu doontaanna male taas baa marka waxaa iyaduna waxay keeni kartaa dhibteeda leh marka ilaahay uunbaa roob laga sugayaa xaalada guudoo dalku waa sidaas dalku waxay isugu jiraa meel cunto u baahan gargaar cunto u baahan iyo meel cunto iyo biyo u baahan marka xagga xaaladda maaragtay noloshuna sidaas weeye xooluhu waa dhaleen xoogaa abaartii hore marka loo eego koror yar baa ku jira aan badnayn oo aan badnayn baa ku jira koror aan badnayn baa ku jira laakiin way isdhaleen waxaadna moodaa haddii ayan helin roob dhaqso ah ilaah siinguga inay kororkaasi uusan sii jiri karin baa laga yaabaa marka halkaasay marayaan in xaaladda guud ahaan waata deegaanadeebaa cunto iyo biyo u baahan marka si guud aad u egteed puntland haddaan u eego waxa weeye horta wadanka dadkii horay ugu cayroobay abaaraha oo ilaa konton iyo laba kun labaatan iyo lix qoys ah waxay u baahan yihiin cunto iyo gargaar sababto xoolihii waa dhaafeen waxa ay ku noolaayeenna waxa weeye hay-adahan humanitarianka gargaarka ay siiyaanoo iska yar kaas oo isaguna bisha tan intiisa badani ku ekay aynu hadda ku jirro qolyo kalaa jira iyaguna qaxootigii hore oo magaalooyinka waaweyn ku nool oo gaaraya konton iyo kow kun toddobaatan iyo toddoba qoys bay iyaguna gaarayaan markii laysu geeyo meelahay ku nool yihiin waxaa jira kuwa kusoo barakacay muxuu ahaa dagaalada qolada tan daacish iyo shabaab iyo oo buuraleyda ka dirira dad badan oo ay barakiciyeen baa jira oo qandala iyo galgala iyo meelahaas ka barakacay oo tuulooyinka u degay banaanka ah oo ku nool xoololey markii hore ahaa iyo kuwa tuulooyin deganaa intaba iyo kuwa beeraleya intaba waa ku jireen dadkaasu marka iyaguna magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka u dhowo laamiga ku yaala iyo kuwa degaankooda u dhow ayay ku nool yihiin kuwaasuna waxay u baahan yihiin gargaar dadkaasu ilaa dad baa jira iyaguna ku barakacay dagaalkii halkan ahaayo lagu dirirayay tuulada dhumay oo qoysaska walaalaha ay isku laayeen oo iyaguna fara badnaayo ilaa afar kun iyo siyaado qoys gaarayo gargaar u baahan waxaa jira maaragtay iyaguna agayn dadkii ka barakacay tukaraaq iyo dagaaladan dalka laysku haysto ku barakacayo ilaa koob iyo toban kun oo qoys in ka sareysa gaaraya in ka badan gaaraya dadkaas marka oo reer miyi iyo reer magaalba lahaa dadkaas oo dhan marka laysku daro waxaa weheliye haddana ilaa lixdan iyo shan kun oo qoys oo miyiga ah dadka xoolo dhaqatada ah oo iyaguna gargaar u baahan oo ku nool tuulooyinka iyo baadiyahooda dadka marka ilaa boqol iyo siddeetan iyo afar kun oo qoys baan ku qiyaasaynaa anagu dadka maanta ama biyo u baahan ama cunto u baahan ama labadaba u baahan meelaha ugu daran hadda inkastoo aad si guud u taabatay meelihii dadkii hore ay deganaayeen ee abaarihii hore ku xoolo beele ama colaaduhu ay saameeyeen dadka hadda abaarta wajahaya ee xoololeyda ah weli ee ilaa lixdan iyo shanta kun ah ku istimid garaysay meelaha ay joogaan ee ugu daran waa meelahe
dadkaasu xoogoodu horta dalkao dhan bay ku firiqsan yihiin tuulo aanay joogin ma jirto meel la oran karo waa ka maqan yihiin oo waa sabatabax horta ma laha dalku laakiin waxay ku nool yihiin meelaha intooda badani meelaha dayrtu seejisay ayay ku nool yihiin iyo meelaha laysugu tegay oo laysku lagu ururay oo lagu urushay muxuu ahaa ay dadku markii hore maciinka bidanoo ku urureen ayay u badan yihiin marka lama oran karo meel hebla ayaa dadku ku badan yahay meel hebla ayaa dadku ku yaryahay ma oran karo meel walba in la eg baa joogta oo dhib ah maxay tahay marka sababta keenaysa in ay xaalad xaaladda noocaas oo kaleeta ah ay iyagu ku jiraan ma xoolihiibaa u iibsami waayey ma ilihii dhaqaalaha kale baa ka istaagay say u jiraan
arrimuhu waa badan yihiin maaragtay keeni kara marka ugu horeysa xoolihii ay lahaayeen oo ku nooleen dadkan xoolo dhaqato magaala joogo kuwa magaalada joogo magaalooyinka waaweyn jooga boqolkiiba waxaa la yidhahdaa toddobaatan ayay ku xiran yihiin xoolaha ama hilibkooda ha cuneen waayo kiishka bariiska ah oo lagu karsanayo iyo kartoonka baastada ah ee xoolaha lasoo siistaa wax kale oo lasoo siiya ma jiraanin taasaa marka waxay kutusaysaa haddii iyagii marka abaartii ku baaba'een ilaa boqolkii konton toddobaatan iyo shan ayaa xoolahaas dhintay abaartii weyneyd oo aynu soo dhaafnay mana soo kaban toddobiyo tobanka iyo siddeed tobanka dhexdooda inta ku dhalatay ma gadmi karaan hadday gadmaanna wax badan ma gooyaan xoolaha la haysto marka maxay noqdeen waxay noqdeen marka hore waa yaryahay marka ku xiga deyn fara badan bay dadku qabeen oo biyo iyo cunto ku qaateen intii abaarta ahayd marka ku xiga waxan ay haystaan waa dhaleen oo hilibku wuu ku yaryahay xoolaha hilib loo gataa wuu ku yaryahay macnaha ma aha inayan gadmayn waa gadmayaan neefka buurani laakiin ma laha way leeyihiin marka xoolihii waa gadmayaan waana la gadanayaa deyntu xoogaad hoos bay u dhacday markaan hadda sarveyga ka qaadnay deyntii hore ay qabeen reerkii qabay matalan shan boqol iyo kontonka doolar deynta u qabay hadda wuxuu qabaa afar boqol iyo soddon boqol iyo labaatan baa ka dhacay wax weyn maaha marka deyntu qabaa waa kasii badan tahay haddana biyay dhaansadaan weliba meelaha qaarkood waxaa ka jira biyo dhaanka sida degmada qandala oo kale markaan kasoo qaado meelo ka mid a saadaasha la eegi karo inay tahay abaar adag inay noqonayso sababtoo dhulkeena cunto badan maleh oo xoolaha lafkooda cunto badanay ka helaan maleh waxaa weheliya hay-adaha humanitarianka ah wixii ay bixin jireen waxay ahaayeen wixii abaarti ka haray barnaamijyada abaarti ka haray hadda weli tan uma ay tabaabashaysa gaab baana ku jiray wixii ay bixinayeenoo maaragtay runtii aan oran karo iyaga ayaaba ilaahay dadka ku badbaadiyey waxa weeye waxay keeneen way way dhammaadeen december boqolkiiba sideetan december iyo january bay ku egyihiin gobolladoo dhanna way ka socdeen waxay bixin jireen lacag bay bixin jireen kaasha qaarkood matalan qaar sagaashan bay bixiyaan qaar toddobaatan bay bixiyaan qaar lixdan bay bixiyaan qoyskii marka intaasoo qoys number aada u fara badan baa ka faa'iideysanaya degmooyinka isma aanu geyn laakiin tuulooyin aan tuulo walba dad baa ka faa'iideysanaya tuulada ugu yar konton labaatan way jiraan kuwa gaab ah oo aan wax la siin laakiin haddana kuwa iyaguna way jireen lagu celiyay oo in badanoo hay-ada ka shaqeyna saddex hay-ad afar hay-ad ka shaqeynayaan oo wax siinayaan marka lacag kaasha iyo cunto intaba waa la siinayay iyo xataa kan sheltarka maaragtay waxa la yiraahdaanoo gabaadka loo isticmaalo bacaha iyo wixii la halmaala waxbaa laga siinayay imse hay-adood baa marka hawshaa ku howlan ah
ilaa hay-ado aada u fara badan baa ku howlan
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
canaaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiidh toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiidh maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
dhegaystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda waxa ay soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee labo eber hal labo dhegayste haddii ay jirto xaalad aad doonayso inaad nala wadaagto inoo reeb codkaaga markana kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxay dhegaystayaashu su-aalo ku weydiiyaan dhakhaatiirta maanta waxa uu ka imaanayaa magaalada hargeysa wariyaha raadiyo ergo eliyaas cabdicali ayaa soo diyaariyey kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii dhakhtarka raadiyaha oo maanta uu marti inoogu yahay islamarkaana su-aalaha aad soo weydiisaan uu ka jawaabi doono doctor cabdiraxmaan daahir aadan oo ka howlgala isbitalka guud ee magaalada hargeysa iyo xarunta daryeel health center ee ku taalla magaaladan hargeysa doctor ee kusoo dhowow raadiyo ergoa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha aada iyo aad baad umahadsantay elias waan soo dhaweynaya haddii aynu gudagalno barnaamijkeena su-aalaha dhakhtarka raadiyaha dhegeystaha ugu horeeya iyo halkaad kasoo hadlayso magacaaga iyo su-aasha aad weydiinayso dhakhtarka assalaamu calaykum waa inuu salaami ergo magaciisu waa shibcaan axmed waxaan joogaa gobolada dhexe waxaan barnaamijka weydiinayaa daktarka maxaa dhiba ay u keeni karaa hablaha daawada ay marsadaan jinsigooda maxaa dhiba ay keeni karaa daawada alimo daawadan hadda laysku casaasay waani salaamaya dhamaanti walaalo bismi illaahi raxmaani raxiim shukri oo joogta gobolada dhexe aada shabcaan oo joogta aada bay umahadsan tahay shabcaan waa su-aal aada u muhiima ay tahayna dadku in wax badan wax la iska weydiiyo in badanoo horena waan ka hadlay dawooyinkan la marsado ee dumarku jirhka marsadaan waa dawooyin waxyaabo fara badan iskugu jira dawooyinkan inta badan waxaa loo yaqaana afka qalaad steroid steroidkaasi marka la isku badiyo jidhka la mariyo waxay keenaan waxyaabo fara badan kow waxa ka ah dumarku markay marsadaan caadadoo khalkhasha waxaa ka mid a lafahoodoo daciifa waxaa ka mid a in qofku uu miisaan yeeshuu bararo waxaa ka mid a qofku hadduu kufo ama uu dhaco inuu si fudud u jabi karo waxaa ka mid a dadka qaar hadday kusii badato in ay jirhkoodu wada bararo dhiikar yeesho macaan yeesho markaa dawooyinkani dhibaato fara badan oo aanay dareensanaynba bulshada ku hayaan waxyaabaha iminka ay tahay bulshadu inay dareento weeye gaar ahaan dumarku oo iminka aada u isticmaalo dawooyinka jirhka la marsado gaar ahaan kuwa jirhka maqaarka caddeeya waxyaabaha aan aada u daraaseeyey waxaa ka mid ah dunida ma jiro wax waxaan isticmaalo sidaan isticmaala waxaanan isleeyahay aqoon darro badan baa jirta oo dumarkeenna haysata waxaan tegay kenya dumar aada dumarkeenna uga midabkooda uga hooseeyo laakiin aan jirhkooda waxa u quureyn waxaan tegay etoobiya waa sidaas leeg waxaan aaminsanahay dumarka soomaalidu midab ahaan inay haystaan midabka ugu quruxda badan laakiin kalsooni darro badani ku dhacday waa laga yaabaa laba cisho inay midabkeedu yar casaaday laakiin waxaa daba socda markay arkaan iyo foolxumada allaye ay soo celiya baa ka dambaysa inta badan allayaa midabkaygii soo celiyay marka waxaan u sheegayaa aan kusoo gunaanadaya hadalka in dawooyinkaa jidhka la marinaya la isku cadaynayaa inaan dhib mooye aanay dheef u lahayn lagana fogaado lagana waantoobo in iskana daayaan dumarku way qurux badan yihiin quruxdooda ay aaminaan kalsooni la yimaadaan
haddii aan u gudubno dhegeystaha labaad halka aad joogta iyo magacaaga oo iyo su-aasha aad ka cabanayso waxaan doonayaa aniga oo ah garaad cabdullaahi daqal inaan mataqaanaa ribay erge aan weydiiyo su-aal caafimaad waxa weeye dhakhtarka talaadada iyo jimcada barnaamijka ka baxo aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waana wanaagsan yahay waxaan doonayaa inaan su-aasheeda ka dhigta caafimaad su-aasheeda caafimaadaan weydiinaya dhakhtarka waxaa waaye cudurada afka ku dhaca gaar ahaan ciridka maxaa keena maxaa soo daawo ah intaabaan dhakhtarka weydiinaya mahadsanidin garaadku wuu mahadsan yahay su-aashaasi waxay noqonaysaa horta si guud in looga jawaabo iminka cabashadiisa ma odhan karno waxaasaa keenaya laakiin xanuuno fara badan baa afka iyo ciridkaba ku dhaca haddii kuwa cabeebka loo yaqaanaa ku dhaca bahal amiibo la yidhaayo ciridka foqdaa jirta waxyaabo fuule ciridka ciridka hoos uqo eliga fuule oo balaag la yidhaahdaa jira markaa si guud waxaa xal lagu heli karaa xanuunada ciridka ku dhaca haddii la doonayo jawaabta saxda ah in qofku u tago dhakhtar ilkood goobta uu jooga haddii laga helayo kadibna xaaladiisa gaarka ah uu ka waraysto su-aalaha ku habboon iyo wixii lagu arkayna uu weydiiyo markaasaa la ogaan karayaa mushkiladda ciridka ku dhacday waxay tahay laakiin si guud marka loogu hadlo ciridka waxyaabaha qoda bacteria ka mid a bahasha balaaga la yidhaaho dhagax ciridka dushiisa fuula ayaa ka mid ah haddaan qofka cadayga aada u badsan waxyaabahaasaa keena laakiin qofka doonaya su-aasha in laga jawaabo inuu dhakhtar ilkood u tagaa dabeetana oo eegaa looga jawaabaa wixii jira marka
waad mahadsantahay doctore dhegaystaha saddexaad waxaan rabaa aniga haddaan ahay nuur ilowle maxamed aadan shuute waxaana ku noolahay degmada aadiwa waxaa rajadaydu tahay inaan idin weydiiyo cudurka la yidhaaho aidis maxow ka kaca maxaase u sababa oo looskaga dabiibi karaa halkaas ayow uliya barnaamijka waana idin salaamayaa dhammaantiin gaaraan hilowle waa mahadsan yahay oo ceel waa kasoo hadlayaa horta cudurka loo yaqaano aidiska waxa keena virus viruskan sidiisaba dawo ma leh laakiin ka hortag buu leeyahay siyaabaha uu lagaga hortegi karo waxaa ka mid ah adoo iska awdo waddada uu kuu soo marayo waddooyinka uu soo maro waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu kala qaada inaad ogaato waxaa lagu kala qaadaa xanuunkan waxyaabo fara badan kow waxa ka ah waxaa la yidhaahdaa wax xanuunada galmada lagu kala qaado oo qof xanuunkii qaba iyo qof aan qabin hadday isku tagaan labada jinsi kay doonaanba ha ahaadee waa la kala qaadayaa xanuunkii laba waxa ah haddii qof uu fayraskaasi ku jiro dhiiggiisa qof kale lagu shubo iyadana qofkii waa qaadayaa haddii qof qalab lagu qalay ama dheecaankiisii la socdo qof kale oo aan qabin iyadana uu la kulmo ama jidhkiisa la dhexgeliyo iyadana wuu qaadayaa haddii dheecaan qofkaa ka yimid qofka kala galo wuu qaadayaa markaa waddada uu soo marayo hooyadu ilmaheeda yar way u gudbin kartaa ay uurka ku sido hadday hooyadu qabto ilmaha yar ay uurka ku sido way u gudbin kartaa marka siyaabaha waddooyinka uu xanuunku soo marayo ayaa la awdayaa oo layska moosayaa oo tusaale ahaan haddaad haddaan si yaroo kooban u sheego imika waxaa lagu dhiirogeliyaa dhallinyaradu hadday guursanayaan inay isbaadhaan labada dhinacba taasoo kale waxay noqonaysaa qofku inuu ka hortag sameeyey way ogaadaan xaaladoodu siday tahay waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay haddii hooyadu qabto ilmaheeda yarsi waxay kaga hortegi kartaa inuu ilmaha u gudbo dawooyin baa la siiyaa iyo waxyaabo fara badan marka inay la xidhiidho goobaha xanaanooyinka taana waa la yareeyaa oo ilmihii baa lagu yareyn karaa marka xanuunkaas dawo male virus baa keena laakiin waa laga hortegi karaayo inuu aada iska awdo waddooyinka uu kusoo marayo ayaa lagaga hortegi karaa haddii si alla qadarada waa dhacaya lakiin siyaaba waddooyinkaasuu leey lakin wax dawale maha
aad baad umahadsantahay doctore dhegeystaha afraad haddii aan ugu gudubno
waa aamina maxamed cabdi faarax oo joogta baadiyaha ka tirsan saleeg gobolka xingarool bay ka tirsan tahay ilaa galbeed waxaan ka waxay jirtaa afartan kilomitir waxaan ka xanuunsanayaa madaxa ilowsho badanna waan leeyahay waxaan rabaa ilowshahaas inaad i weydiisay doctoorka oomeeqadiisa
bismi illaahi raxmaan iraxiim waa mahadsan yahay dhegeystaha xingalool ka soo hadlay xanuunkan ilowshaha loo yidhaahdo waxyaabo fara badan baa keena waxaa la yidhaahdaa inta badan da-da ayuu la socdaa haddiiba aanayse da-deedu weyneyn waxyaabo kale waa ku keeni karaan hadday nafaqadeedu hooseyso waa dhici karaa fitamiinadeedu hadday hooseeyaan waa dhici karaan marka in baadhitaan lagu yaro sameeyo oo intay dhakhtar u tagto bal su-aalo dheeraada la weydiiyo ayaa muhiim ah sida lagu ogaan karaa waa sidaa laakiin iminka ma odhan karno waxaasaa keenaya ee waxaynu leenahay bal waxaad isku daydaa inaad baadhitaan samayso oo haddii da-de ma hayno dadka waaweyn way ku badan tahay ilowshuhu laakiin hadduu qof yar yahay qofkaas su-aashayna soo weydiiyey waxay noqonaysaa in la daraaseeyey maxaa ku sababaya laakiin hadduu qof weyn yahay inta badan qofka weyn waa la filaa oo dadka waaweyn da-daa way la socotaa wax dawanala maaha hadday qof weyn yahay laakiin dadka yareer baadhitaan baa lagu sameeyaa waa la eegaa sababtu halkay ka imanayso marka madax xanuunku isaga laftiisu waa dhowr nooc dhan jafkaa ka mida qaybo fara badan buu leeyahay qaarna sabab buu leeyahay waxbaa la helaa marka qofka madaxiisa la sawiro qaarna inta badan sabab lama helo haddii markaa madax xanuunkaagu uu dhib badan kugu hayo waxay noqonaysaa in dhakhaatiirta neerfaha weliba inaad u tagto la sawiro dadka qaar ay buro madaxa kaga taallo xanuun joogta ale baa jira markaa buradaa waa la sawiraa marka la ogaadana qofka wixii tala a la siiyaa madax xanuunada sida dhanjafkoo kale isagu dawo male daweyn qofka markuu qabto daweyn yaroo caawiyuunbaa la siiyaa laakiin wax dawo oo lagu daweeyaa ma jiro marka waxaynu leenahay madax xanuunkuna waa qaybahaa ilowshuhuna waa qaybahaa markaa qofkii inuu goob caafimaad tago oo la eego ayuuaynu kusoo gabagabeyneynaa oo inuu bal waxaas wuxuu yahay dee daraasad lagu sameeyo intaas dhegeystayaal waxaa inoogu dhan barnaamijkeenii dhakhtarka raadiyaha ee dhegeystayaasha raadiyo ergo ay kusoo weydiiyaan xanuunada ay ka cabanayaan dhakhtarka aanu usoo marti qaadno barnaamijka waxaa maanta weydiimaha aad qabteen nooga jawaabaya doctor cabdiraxmaan daahir aadan oo ka howlgala cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa barnaamijka waxaa idinla socodsiina anigoo eliyaas cabdi caliya tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
tahay cadceed subax ama sagal arooryaad waa suurad wacanteen arag suuleeke sheekadu siday tahay quruxkaana sidatee sidaad tahay cadceed subax ama sagal arooryaad waa suurad wacanteen arag suuleeqe sheekadu siday tahay quruxkaana sidatee sabanadan ma ay dhalaan haddaan urka lagu sideen inankaa sarrayse saynabey waxaa tahay salada iyo faralkee midaan uga sahwiyaye sala nabadgelya lahow oo saxabada kuwadahu sala nabadgelya lahoon sacabada kuwada yaan ku sidaaye ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado karayu dhawro soo jeed ku waaro oo ku safaaday nolosheen wadisahayatuun ka seexan waaye dhowrsan iyo duuqwe cirka sarayu dhawro soo jeed ku waaro oo ku safaaday nolosheen ilaa lagu su'aaloon kugu seego aakhiro waan kula socdaaye kuma saamaxayo jeer suur dhawaaqoon masigtadaan gaadhne sala nabadgelya lahoon sacabada kuwado yaan ku sidaaye sala nabadgelya lahoon sacabada kuwado yaan ku sidaaye masaydhi qadarka ma sidaa ku qaado ama saydhi qadarka ma sidaa ku qaado ama saydhi qadarka ma sidaa ku qaado ama saydhi qadarka ma sidaa ku qaado
waxaad ka dhagaysan kartaa reediyow ergo magaalada baydhabo reediyo warsan iyo reediyo baydhabo
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan raadiyaha ergo maxaa faa'iido ah oo dowladda soomaaliya waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan raadiyo ergo oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan haddii aanu dib ugu noqonno warbixinada aanu maanta idiin hayno sida aan hore idinkugu soo sheegnayba waxaanu warbixin idinkaga haynaa faa'iidada dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeedba ugu jirta in dowladdu ay heshiis la saxiixato shirkado ka socda waddamo shisheeye oo kalluunka ka qaata badaha soomaaliya dowladdu waxa ay si ay u hesho suuq kalluun heshiis la gashay shirkad ka socota waddanka shiinaha oo kalluunka tuunada loo yaqaano ka qaadanaysa xeebaha soomaaliya haddaba wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame oo raadiyo ergo ay waraysi la yeelatay ayaa sheegay in danta ugu jirta soomaaliya ay tahay in shirkadahaas ay badda soomaaliya kalluunka ka qaataan in ay helaan heshiisyo kale oo shirkado caalami ah ay la galaan soomaaliya taas oo kor u qaadi doontaa in kalluunka soomaaliya uu suuq yeesho wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay qaabka dowladdu ay u xakamayn doonto in shirkadahaas ay ku ekaadaan heshiiskii lala galay wariyaha raadiyo ergo ee magaalada muqdisho cali aadan muumin ayaa wasiirka waraystay haddeer kuwan aan shatiga siinay waa tuunada weeye tuunadana sidii aan horeba dhowr jeer u sheegay waa kalluun badaheenna ilaahay ku manaystay laakiin aynaan keligeen lahayn marba socdo oo meel taga marka inta uu baddeenna joogo inaan ka faa'iidaysano oo si sharciyaho nidaamka iyo sharciyada dowladda soomaaliya ee waafaqsan aan uga faa'iidaysano waddankana dakhli iyo shaqa abuur aan kusoo kordhino diyaar baan u nahay laakiin haddeer inta anigu aan ognahay oo aanu sharciga siinay ama aanu shatiga ay ku kalluumaystaan muddo wakhtiga siisanka tuunada ah laakiin shatiga wakhtigiisu uu sanad yahay ee waa koob iyo soddon laba arrimood baa ugu jirtaa tan haddeer dhow in kalluunkaas aan wax ku leenahay oo marna inaga inala jooga marra taga wakhtigu inagu inala joogo oo aanu inaga tegin aan ka faa'iidaysano oo dakhli uuga soo xiroodo dowladda soomaaliya iyo marka aan helo dhowaanaha soo socda sanadaha soo socda haddii alla idmo arrimo aan ku tala jirro inaan samayno oo dekad kalluumaysi oo kale ah in iyagana aan ka helo shaqo abuur tiro badan oo maraakiibta shatiyada la siin doonaa mustaqbalka ay noqdaan kuwa yimaada dekedda kalluumaysiga loogu talagalay oo ay waxyaabo badan oo shaqo abuur ah ama dhaqaale dheeraad ah ay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed labadaba ka helaan cid kasta oo si sharci ah oo daahfuran soo doonata diyaar baan u nahay inaan siino wax jiniis annaga oo gaar ah oo naga dhexeeya ma jiraan laakiin shirkadaha jiniiska ahi baddeenna oo runtii in kalluunka inuu ku jiro laxado mooyaane aan si sharci ah looga kalluumaysanoo loo iman oo maraakiibtan waaweyn ee caymiska ama shirkadaha waaweyn ee maraakiibtooda caymis ku jiraan ay ka baqaan budhcadbadeedii laynagu calaamadiyey aawadood bay runtii soo dhiiradeen marka sidaa aawadood bay iyagu ku noqdeen cid kasta oo timaada oo wadada sharciga ah iyo daahfurnaanta soo martana waa siinayna shatay sidee loo xakamayn doonaa in kalluumaysi kale aysan qaadan oo heshiiskii b c l lagu heshiiyey ay wadadaas u ku joogaan xakamaynta waxaa loo xakamaynayaa waxaan ay qaadanayaan tuuna weeye maraakiibta ay wataana tuunada unbaa loogu talagalay inay qabtaan sida ay tahay intaa kuma aanan dayn waan ilaalinaa dhaqdhaqaaqyadooda inkastoo awooddii la rabay weli aanaan wada haysan haddana dhaqdhaqaaqyadooda waa ilaalinaa waxaan kale oo awood u leenahay inaan markaan rabno aan u yeedhno waxaan kale oo ku kontrolaa wadamada dariska nala ah ama wadamadan indian ocean tuna commission ku jira oo dhan waxaan leenahay heshiis baan kula jiraa bort state measures heshiisaan kula jira oo dowladda soomaaliya ay qayb ka tahay heshiiskaas baa wuxuu noo fududaynayaa in aan markaan rabnaba aan ku baadhno haddii aan ku tuhunno inay khaladaad ku jiraan aan halkaa intaan uga yeedhno lagu qabto wixii saaran laga dejiyo wixii hadday ganaax mutaystaan la ganaax ha qalabaan kula soconno dhaqdhaqaaqyadooda jira waa xoojinaynaa laakiin haddeer inaan dhaqdhaqaaqyadooda kula soconno yaa soo galay yaa ku jira baan haysanaa kalluumaystada soomaaliyeed iyo kuwa shirkadaha kale ah ee shatiira la siinayo kale sharci kala xadaynaya ma jira ha waa jira sharci kala xadaynaya shirkadaha ajnabiga ahi shan iyo labaatan twenty five nautical mile wax ka sokeeya kama kalluumaysan karaan waa twenty five nautical mile iyo wax ka shisheeya intaas ka sokeysa iyo ilaa inta laga soo gaadhay xeebaha iyo twenty five nautical mile waxaa si gaara u leh kalluumaysatada soomaalida waana meelaha ugu fiicfiicanoo loogu talagalay in loo daayo dadka soomaalida ahi inay ka kalluumaystaan ay gaari karaan kalluunka ugu badan inuu ku jiro haddaba dadka ku takhasusay arrimaha badaha sidee u arkaan heshiiskan dowladdu ay la saxiixatay shirkadaha shiinaha ka socda admiraal faarax qare oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed horeyna uu ahaa taliyaha ciidamada badda soomaaliya wuxuu sheegay in badda soomaaliya horeyba ay uga kalluumaysan jireen shirkado shisheeye oo si sharci darro ah kalluunka soomaaliya u qaadan jiray faarax qare wuxuu dowladda ku taageersan yahay in ay heshiiskan qaadatay xilli loo baahnaa wuxuu kalou ka hadlay qaabka wuxuu kalou ka hadlay qaabka markii uu taliyaha ahaa iyo xilliyadii ka horreeyaba soomaaliya ay u xakamayn jirtay in shirkado kale ay ka kalluumaystaan xeebaha soomaaliya hay-ad cilmi baarisaanahay waxaan kaaga hadnaa sida iyo cilmi ku fadhi taas anoo ka duugaya soomaali xoolaheedi waa la xadaa mar haddii la xado in xoogaa laga soo badbaadiyo sooma si haddii fiican boqol lagaa xado shan ka soo badbaadi boqolkiiba shan haddaad hesho Eh, waa dacful iimaan marka dadka in eh, badda khayraadkana la qaadahayo in wax laga soo badbaadso oo danaha dowladda lagu fuliyo waa arrin laga maarmaana oo muddo dheer la sugaayey dowladda waxweyn ka soo geli maayaan waayo hal milyan iyo soddon iyo laba markab waa ujeedaa inta legin laakiin waxaa lagu geesinimo geli ah waa fikrad saliim ah waa siyaasad fiican inaad waxaaga haddaad rabto inay suuq helaan inaad xoogaa meel hoose qiimada ka bilowdo warkaas horta wax idinkayga anuu ahay waana ku adagahay shaygaas waxay saxiixo ahay dowladda soomaaliya sidee kula tahay way u xakameyn kartaa in een, shirkadda ay siiyeen heshiiska ay qaadato kalluunkii loogu talagalay oo wax ka baxsan kalluumaysigaas aysan samaysan runtii nuqdadaas waa mid su-aasha weyn oo muhiimka waa mid ah berigii anagu aan dawladda ahayn oon anugu madaxda ciidamada badda ka ahay ama aan sarkaal ka ahaa markab kasta oo la siiyo fasax uu ku kalluumaysto niman controlora la yidhaaho waardi aan korka ka saari jirnay oo shuruudi lala galay fuliya inay shirkaddu fulinaysa in kala hubiya ayaan lahayn waxaa kamid a shuruudda kamid noqon karta in markabkaas la siiyey eh, ogolaanshaha in juqraafically meel go-an la siiyo usan ka bixi karin kama soo qabo marka iyo baraawe iyo wixii badda inteedaas ah waa koow kama bixi karin labo m- hadduu daba ahayo tuunaa lagula heshiiyey malaykana hadduu soo gal inuu badda ku ceshaa laga rabaa waxaa laga rabaa bii'ada meesha taalla inuusan waxba u dhimin geedaha yaran oo ku yaal badda waxaan la yidhaha mataqaana eh, eh, shacaabiga inuuna waxba u dhimin shuruudo badanaa lala galaa oo heshiiska ku qoran dad waardiye ka ah hawshaas oo inay fushay in kale ayaan saari jirna marka ciidanka badda ka- kaliya aniga la- laba qofoodaan saari jira wasaaradda waa saari jira marmarka qaarkood toddobay gaari jireen qofood halkii markab marka arrintaas hadda sida wasaaraddu ay u dhamaysa arrintaas ma weli ma hubo marka haddaan maaragta arrintaas aan la samayn walwalka aad qabto waa suuragal dhanka kale waxaa jirtaa in kalluumaysatadu ay ka cabanayaan maraakiibtan badda sharciga loo siiyey inay ka kalluumaystaan oo ay leeyihiin kama soo qaadan karno kalluunkii kalluumaysatada ayaa dadku sheegaan in ay yihiin dadka ugu daran ee saameynta ay ku yeelanayso heshiiskan lala galay shirkadaha shiinaha haddaba guddoomiyaha guddiga iskaashatada kalluumaysiga soomaaliyeed ayaan la xiriirnay waxna ka weydiinay qaabka ay u arkaan heshiiska wuxuu guddoomiyuhu sheegay in heshiisku aanu ahayn mid kalluumaysatada ay dhib ku qabaan hase yeeshee loo baahnaa in dowladdu ay ku dhiirato sidii ay shaqaale uga noqon lahaayeen badmaaxiyiinta soomaaliyeed maraakiibta ka kalluumaysanaysa xeebaha soomaaliya dad kalluumaysata oo soomaaliya oo oo baagamudaha wadanka aa jooga oo xirfadana yaqaan kalluumaysiga si fiican waxaan maxay to meesha aan aan ka tegaynaa dawladda markay bixinaysay laysinada markay bixinaysay inay heshiiska ku darto dadka soomaaliyeed in shaqo loo abuuro oo maraakiibtan shisheeye oo wadanka iyo iyo badda oo soomaaliya ka shaqaysanaysa muwaadinta muwaadiniinta oo badda soomaaliya lahaayeen oo baahan oo shaqo haysanaa jooga waxay ku fiicneed marka markadka markii oo baahidiisa uu soo sheegto in dawladeenuna ay baahida u sheegto tiraahdo anagana shaqaalaha waa inaad noo qaadaan qayb kuruga kamid a waa inay soomaali ahaadaan waxaa jira shirkado isku xiran oo soomaali ah oo ama maraakiib leh ama si kale u shaqeeya oo qayb ka noqon kara in shirkadahaas la siiyey leysinada ama sharciga kalluumaysiga ay shaqada iyagu u qabtaan aada iyo aad waxaa jooga dad muwaadiniin soomaaliyeed oo badmaaxiin la yidhaahdo oo badda ka shaqeeya maraakiibta kalluumaysiga soomaaliya laheed ka shaqey jiray kuwa ajnabi ahay oo wadanka macnaha shirkada la ahay oo lala shaqeysa jiray sida midowga soofgeeti oo kaleeto maxay ahayd maraakiibtii ay lahaayeen oo dawladda kambani shirkada ku laheed dadka ka shaqey jiraa jooga dad dhalinyaro ah oo gadaal kasoo baxay oo maraakiibtan hadda oo maxay ahayd xamuulka la shaqeysaa joogaan soomaali badan oo shaqo u baahan oo maxay ahayd qoysaskoodu qadayaana wadankii buuxa
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee redio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada